asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee aan maaragtay ku eegi jirnay hadba afka hooyo dhinacii gacantu soo qabato ama tusaalihii iyo tilmaantii ama mahmaahdii odhaahdii ama sheekadiiyo gundhigii inoo dhowaada ee aynu si degdega gacanta ula laaci karno faruhuna ay qaban karaan middeennan maantana ee howlaheenni noocaas ahaa ee aynu asalkiiyo faraca u lahayn halkanna caadada inooga ahaa inaynu wada jirka ugu dhuuxno ama aynu uga wada dhegaysanno ama aynu ugu kulanno maalinlaha ayaynu ka soo gudbinaynaa idamka eebe waana mid ka mid a xubnaheennii dee asalkiiyo faraca aynu u lahayn kuwoodii laga yaaba inay lahaayeen haddii eebba idmahayo madhaxda weyn iyo indhadhaabada ama mulaaxdiyo cambaluusha middan maantana waxaan dhahaynaa waxaa la yidhi haddii eebba idmahayo oo ay xigmadu leedahay ama ay murtiyu leedahay waxaa la yidhi islaan kaa ordaysaayey ama oori kaa ordaysaayey waa sida hooska oo kale haddaad eryato waa ay kaa ordaysaa haddaad ka aamustana ay kuu imaataa waxaa la yidhi oori kaa ordaysaayey waa sida hooska oo kale hooskana haddii aad eryato waa uu kaa wareegaa haddiise aad aayar sugto waa uu kuu imaada saasoo kale intay oorida kaa ordaysaa ama oorida kibirsan haddii aad eryato way kaa ordaysaa haddaad ka aamustana waa ay kuu imaataa ayay ina leedahay xubinteennan murtida maanta halkaa waxaa ka cad haddii eebba idmahayo qoysaska iyo gabdhaha haddii gabadha yara aad camal ku aragto inaadan camalka ama ficilka gabadha aad ku aragtay inaadan la buunbuuninin ayay xubintani kaaga digaysaa haddii aad gabadhaas ficiladeeda u fiirsato markaad ficilkeeda u fiirsato way sii laba jibaadhaysaa way hee way sii laba jibaadhaysaayo laba jibaadh ayay qac ku siinaysaa inay gabadhu laba jibaadhana oo hawshii iyadahay laba jibaadhana adiga wax faa'iido kuguma jirto awal hore hal hawla ayaad rabtay inaad ka goyso laakiin markii aad dood gelisay ee muran gelisay ee qaylo gelisay waxay noqotay inay laba jibaadho halkaas khasaare ayaa kuugu sugan ama isdilka iyo buuqa oo sii bata ayaa kuugu sugan laakiin waxaa lagu yidhi hal mar hooska waa la fadhiistaa hadduu kaa wareegana waa laga daba wareegaa soo maahaa hal mar keliya gabadha haddii aad ku aragto inaad wax u sheegto wixii idinka dhexeeyana uu qoys iyo nolol yahay aayar u sheeg si qabow ugu sheeg mar labaad ha eryan haddii aad eryato waa ay sii kordhinaysaa laakiin haddii aad u aamusto waxay leedahay ninkaas hal mar buu kula hadlay mar labaad dee waa kan waa kordhisay oo ku xaalayn waaya mar saddexaad mar afraad mar shanaad iyadaa soo noqonaysaoo waxay leedahay waad iga qumanayd raalli ahaw arrintaa iyadaa waan qaatay waana talo wanaagsan oo aan toos ugu arooray marka ma ahan in la isla tirsado ujeeddadu waa sidaa adiga ooridaadu ha isla tirsanina ayay xubinteenna murtida maantu ku leedahay ama ha isu fiirsanina mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nimbe tuludiis waa utumaal